banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka jubbaland ayaa lagu taageerayey heshiiska iyo waanwaanta nabadeed ee laga gaaray dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana sidoo kale banaanbaxan looga soo horjeeday sii socoshada colaadaha magaalada gaalkacyo banaanbaxayaasha oo ka koobnaa qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa isugu yimid fagaaraha beerta xorriyadda ee bartamaha magaalada kismaayo halkaasoo ay banaanbaxayaashu kula hadleen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir luga dheere shacabka jubbaland meel kastay joogaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada kismaayo waxay u taagan yihiin walaalayaal inaad nabadda qaadataan oo dhega nuglaataan madaxda qaranka ee ku sugan magaalada gaalkacyo nabadda ay wadaan inaad u dhega nuglaataan baa idinkugu baaqaynaa reer jubbaland waxay aad iyo aad u taageersan yihiin inaad nabadda u dhega nuglaataan xabbad dambana aysan ka dhicin magaalada gaalkacyo shacabka shacabka galmudug iyo shacabka puntland waxaan leenahay walaalayaalow xabaddu waad garanaysaa ku degdegina nabadda ku degdega nabadda u dheganuglaada wixii lagu heshiiyeyna fuliya wixii aad ku heshiisaanna fuliya annagu waxaa idinku garab taagannahay nabad olaadba idinkuma garab taagnin olaad baa ka soo horjeednaa hiil hiil hiil iyo hoob waxaan ku bixinaynaa nabadda waxaan ka soo horjeednaa colaadda hal santi ku bixin mayno colaad dadka banaanbaxa ka qayb qaadanayay ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dagaaladii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee ka dhacay magaalada gaalkacyo xabadda xabadda nabadda nabadda nabadda xabadda xabadda xabadda xabadda nabadda
gudoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijile ayaa maamulada galmudug iyo puntland ugu baaqay ilaa shalay dadkani beertay dhoobnaayeen wax kalena uma dhoobnayna waxay ahayd inay taageeraan nabadda laga wado gaalkacyo iyagoo ka soo hor jeeda dagaal dambe inuu gaalkacyo ka dhaco waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka reer gaalkacyood waa dad taariikh ku leh soomaaliya waa dad yacni iyagu halkudhajoodu yahay waxyaabo badan oo khalada markay soo dhex maraan inay yidhaahdaan xaladhalayaan ka noqonno oo ka samra waxyaabo badan oo ka jira dadka kale ay ku raftaan iyagu si fudud uga samra oo xaladhalay ka yaqaana waxaa ku garan kartaa kaas labadii oday oo degmada gaalkacyo ka soo wada jeeday oo jenaraal caydiid iyo cabdulaahi yuusuf dagaalka soomaaliya oo bilow bay intay isu yimaadeen waxay yidhaahdeen arsee yeella magaalada tan gaalkacyo war gaalkacyo nabad ha ku noolaatay yidhaahdeen heshiis bay saxiixeen ma jirto meel kaloo soomaaliya oo ay ka dhacday labaatan iyo dhowrka sano dabada layswada haystaa oo maalin boqolaa la eriyoodaa laakiin gaalkacyo ilaa maalintaan nabad bay ku wada fadhideen waxaan rajaynaynaa inayan taariikhdaas odayaashaas u dhigeen aan la beerdarayn inayan ka abaaldhicin inay odayaashaas wixii ay u dhigeen reer gaalkacyo inay ku dhaqmaan baan u soo jeedinaynaa madaxda soomaalida iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa maanta ku guulaystay in maamulada galmudug iyo puntland ay heshiis ka gaadhaan dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo khadar maxamuud xareed v o a kismaayo